بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى waxaan ku khulaasaynaynaa darsigan oo ka mid ah kitaabka usul halaata waa darsigii athani cashar labayo tobnaad weeye laakiin waxaan u gaar yeelay oo ku khaas yeelaynaa oon ku khulaasaynaynaa sida uu u khulaaseeyey sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala hijrada oo waxa weeye alhijratu min balad alkufri ila balad alislaam iyo iqaamada la deganaanaya dhul islaam safarka loo safr waxaan leeyahay iqaamada la deganaanaya dhul gaalo safarka qofka muslimkaa uu safrayo dhul gaalo marka saddex qaybood ayuu uqaybsamayaa awalan waxa weeye alsafar ila bilaadi alkufri inay waxa weeye loo safro dhul gaalo xukumkeeda shuruudda ay leedahay in waxa weeye safarkaasi iyo iqaamada la deganaanayo waxa weeye shuruudda ay leedahay iyo qaabka ay ku banaan tahay iyo qaabkeena ku banaanay qaala sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala isaga oo sharxaya qowlka uu shiiku yidhi walhijratu min balad alkufri ila balad alislaam oo markii uu aayadaha allah subxaana wa tacaala uu soo sheegay ina aladina twafaahum almalaa'ikatu daalimi anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi lard qaluu alam takun ard اllahi waasicata fatuhaajiruu fiha faulaئika ma'waahum jahannama wasaءat masira ila almustadcafiina min alrijaali wالnisaءi wاlwildan la yastadicuuna xiilaة wala yahtaduuna sabila faulaika casa allahu an yacfuwa canhum wa kana allahu cafuwan gafuura aayaddaas oo ay culimmadu yidhaahdeen waxa ay ku soo degtay waxa weeye reer maka iyo aayadda qur-aanka oo ilaahay uu yidhi ya cibaadiya aladiina aamanuu ina ardii waasicatn fa iyaaya facbuduu aayadahaas marka uu sharaxay iyo xadiidka nabiga calayhi salaatu wassalaam la tanqadicu alhijra xataa tanqadica atawba walaa tanqadicu atawba xataa tadluca ashamsu min maqribiha adiladaas marka uu sharaxayo sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala ayuu waxa uu yihi nadkuru huna xukmu safar ila bilaadi lkufr waxaan sheegaynaa markuu aayadihii soo sharaxay oo caddeeyey oo aanu kusoo sharaxnay casharkii hore ayuu waxa uu yihi nadkuru waxaan sheegaynaa halkan xukmu safar safarku xukumka uu leeyahay ilaa bilaadi alkufri dhul gaalo loo safro oo qofkii islaamka ahaa uu dhul gaalo u safro xukumkiisa shareecadu ay ka qabto fa naqulu waxaan leenahay buu yidhi alsafar ilaa bilaadi alkufri laa yajuuzu ila bihalaathati shuruud saddex shardi ilaa la helo ma banaana buu yidhi in loo safro dhul gaalo oo qofka muslimka dhul gaalo aado ilaa saddex shardi la helo kuma ma banaanaanayso ashard alawal shardiga koowaad an yakuna cinda alinsaani cilmun yadfacu bihi ashubahaat awalan qofku waa inuu cilmi leeyahy cilmi uu isaga difaaco shubahaadka waxyaalaha gaaladu ay u sheegayaan oo shubhaadka ah oo xagga caqiidadiisii dhaawacaya oo waxa weeye gaaladii waxay isku dayayaan shubahaad badan inay kugu soo arooriyaan qaar baa ku odhanaya ilaaha aada caabudaysid itus qaar baa ku odhanaya ilmihii yararkaa maanta waxay odhanayaan dhulka gaalo jooga iskoolada dhiganaya noo soo sawir bal ilaaha aada caabudaysid noo sawir bal fiirs waa shubah marka qofkii marka ilmihii yarkaa iskama celin karo shubah baa ku dhacaya waayo sababtu waxa weeye ciyaalkii o dhan baa waxaa la ohanaya qof walba ilaahaaga soo sawir kii hindigaa buudistigii wuxuu soo sawirayaa sanamku caabudaya mid walba wuxuu caabudaya soo sawiraya qofkii muslimkaa marka muxuu sawiraa waa arrin aada iyo aada u khatar qaar baa waxay ku odhanayaan ilaaha aad aad caabudaysid miyaad aragtay waa dhibaato shubah ayay saa kugu soo aroorinayaan oo aada iyo aada u fara badan hadduuna marka qofkii cilmi u lahayn shubahaadkaa uu ku radiyo oo diintiisii una cilmi u lahayn falaa yajuusu safar ilaa bilaadi lkufri uma banaana inuu u safro dhul islaam ee dhul gaalo ashardu athani an yakuna cindahu diinun yamnacahu min ashahawaat an yakuna cindahu diinun wa taqwa diin iyo taqwo iyo cabsi alleh waa inay ku jirtaa agtiisa oo uu shahawaadka isaga ilaaliyo waad ujeedaan maanta dhulkii gaalada gabdha cadcad baa iska kaa cayrsanaya khamrigiibaa meel walba yaalla waxa weeye zinadiibaa fudud xumaan oo dhan baa fudud marka qofkii hadduunan diin haysan oo waxa weeye diintiisi uunan aqoon oo taqwo iyo cabsi ilaahay ayna ku jirin uu shahawaadka isaga celiyo waa dhumaaya marka ma bannaana qofkii hadduunan diintiisi garanaynin cilmi ulahayn maxaa xaaraama maxaa xalaala hadduuna cilmi ulahayn uma banaana inuu u safro dhul gaalo athaalith midda saddexaad an yakuna muxtaajan ila dalika waa inay arrintu xaaje keentaa inuu u safro iyo daruuro ee iska safar oo dhulkaygii baa nacay dadkeennii maanta isagoo qof walba dhulkiisii xoola ku haysta oo barwaaqaysan oo bakhaara haysta oo wax walba haysta ayuu intuu xoolihiisii xaraasho oo guryihiisii xaraasho isagoo wax dara u geysan jirin daruura u geynin amni xumo u geynin ayuu markaa wuxuu leeyahay waa dhoofayaa ilaa wa ilaa waka marka falaa yajuusu haddaba saddexdaa shardi oo shiikhu uu sheegay maanta dad badan oo muslimiina oo dhul gaalo u yaacaya saddexdaa shardiba waxa weeye ma helayaan sababta waxa wey shardiga ugu horreeya qofkii inuu waxa weeye sha- shubahaadka iska celin karo oo cilmi leeyahay agsarka dadka soo dhoofana juhalay u badan yihiin oo dadka yaacaya maanta oo afantuurada samaynaya oo waxa weeye le waan tacbirayna waxay u badan yihiin dad juhale ah oo aan diin garanaynin oon cilmi lahayn sidaa daraaddeed shubahaadka iskama celin karaan labo agsarka dadkii waxay u badan yihiin waxaan shahawaadka iska celin karin dhallinyaradii waxa weeye yaryara imisa waxa weeye dhallinyaro qur-aanka taqiinay oo arday ahaa markay yurub yimaadeen wixiiba tuuray oo waxa weeye dhagaha durtay oo raacay waxa weeye gabdhaha caddaanka imise gabdhoodoo waxa weeye wanaagsanaayo xijaabka watay ayaa tuuray oo bannaanka u durduriyey haddaba marka waa arrin khatar shardiga saddexaad hadduuna qofkii uwa baahnaynba muxuu ka doonaya waxa weeye baahiba haddayna u geynin oo dhulkii islaamka wanaag oo dhan yaallo muxuu ka doonaya waa arrin aada iyo aada u khataraw saddexdaa shardiga marka lama hayo qaala sheekh cuthaymiin wuxuu yihi raximah allahu tacaala fain lam tatima hadihi ashuruud shuruudaa haddii la waayo fainahu laa yajuusu asafar ila bilaadi lkufaar marka safarka uu shiiku xataa ka hadlayo ma aha mid qaxooti isku dhiibaayo ee wuxuu ka hadlaya xataa inaan fasax loo aadi karin fasax inaan xataa loo aadi karin oo qofkii hadduu shaqaale ahaa uu bishiisii fasax ahay inuuna odhanaynin dhul gaalaan kusoo qaadanaya lama ogola haddii saddexdaa shardi laga waayo maxaad moodaa mid qaxooti u socda oo le waxa weeye inaan iska dhiibaan rabaa waa min baabi awla waa kasii daran tahay sababta loo diidayna waxa weeye lima fii dalika min alfitna fitnada ka imaanaysa awgeed baa loo diiday aw khawfu lfitna ama fitnaaba laga baqaya oo waxaa looga baqayaa inuu fitna ku dhacdo diintiisa iyo naftiisa iyo caqiidadiisa ahalkiisa awlaadiisa ayaa fitno looga baqaya wa fiihi idaacatu lmaal maal badan oo lagu dhuminayaa ku jira oo qofkiinaa safar baan kusoo qaadanaya hadda waa dhibaato iyo waxa weeye aada iyo aad lacag badan buu ku kharash garaynaya uma qaala sheikhu raximah llahu tacala waxau yihi wa ama ida dacat alxaaja hadday daruuro keento oo dan keento ilaa dalika sida kale licilaaj qofku inuusi soo dawaynaayo oo xanuunsan yahay xanuun uu ku dhacay oo waxa weeye ka waayey dhulkiisii oo liajli xanuun uu aado aw talaqi cilmin ama cilmi uu u aado soo baranaayo laa yuujadu aan laga helaynin cilmi maadiga iyo waxa u aan laga helaynin beledkiisii haddii uu daruuradaas u aado wa kaana cindahu cilmun wa diinun waxa weeye calaa maa wasafna shuruuddii aynu soo sheegnayna laga helo falaa ba'sa bih goor bay marka bannaanaatay kow inay daruura keento oo dan iyo xaaja ay timidoo xanuun baa qofkii ku dhacay waxa weye xanuunkii beledkiisii maanta kama helaayo inuu isaga daweeyo inuu marka yidhahdo xanuunkaasaan iska soo dawaynaya ha waa loo ogolya iyadoo shuruuddii laga rabo amase waxa weeye cilmi buu rabaa inuu barto waxyaalahan maanta technologiga iyo waxa iyo maanta cilmiga aan laga helaynin dhulkii islaamka ayuu rabaa inuu barto haye marka waa loo ogolyahay laakiin saddexdii shuruud baa laga rabaa waa inuu diin leeyahy cilmi waa inuu leeyahay shubahaadka isaga celiyo waa inuu cabsi alle ku jirtaa iyo taqwo iyo garanaya xaaraam iyo xalaal kala garanaya waa inuu waxa weeye markaas u baahdo marka haddii u baahday labadii shardioo hore laabudda waa in la helo wey ha markaasay u bannaan tahay buu yidhi sheekh cuseymeyn raximah allahu tacaala qofku inuu aado ayna wax dhiba yeelanaynin oo dankiisa intuu ka soo qabsanaayo waka wa ama asafar assiyaaxa buu yidhi amaa in waxa weeye cudlo loo aado oo dad badan baa carabaha iyo waxa ka dhacda innagu soomaalida hadda umaba soo aadno safar iyo waxa weeye iska fasexe iyo holiday looma aadee dad badan baa carabaha waxaa ka dhacda si u shaqaynaya lacag buu haystaa tigid buu goosanaya wuxuu leeyahay london baan tegayaa american tegaya xaggaan tegaya markaasuu diintiisii iyo waxa wixiisii oo dhan dhibaato kala soo raacaysa saa daraaddeed marka wuxuu yidhi sheekh cuthaymeyn taas lama ogola dhulka bilaadka islaamka ayaa uga filan haddaba intaa markuu masaladii koowaad oo safarkaaga uga soo baxay shuruuddiina uu caddeeyey safarka ku banaa kaasi waa safarkii qofka inta tegaya ka soo noqonayo waa qof le intaan tago oo muddo yar joogaan ka soo noqonaya ama caafimaad baan u aadaya ama waxaan u aadaya cilmi baan ka soo qaadanaya laba sano saddex sano wax la mida intay noqoto kaa shuruuddaasaa loo dejiyey saddexdaa shardi inuu diin leeyahay uu iscilmi inuu leeyahay uu isaga celiyo shubahaadka oon diintiisi iyo caqiidadiisii laga fidnay inuu cabsi alle iyo taqwo uu haysto oo waxa weeye cilmi garanayo uu isaga celiyo xaaraamta iyo xalaasha u kala saaran tahay inuu u baahdo marka intaa hadi labadaa shardi haddii la helo uuna u baahdo qofkaasi waxaa la yidhi safarkaas waa aadi karaayo daruuray noqonaysaayo maalin walba waxa weye qofkii waa loo qaadaa dadka caafimaadka iyo haddii lagu dawaynaayo wax dhibaataa marka wa ama aliqaamatu midda innaga soomaalidana haysato tan wey wa ama aliqaamatu fi bilaadi alkufaar in la degamiyaa oo qofkii uu yidhahdo anugu dhul baanba ka dhiganaya waa deganaanaya oo waxa weeye iqaamaan ka qaadanaya basaboorkoodii baan qaadanaya waan degaya fa ina khataruhaa cadiim buu yidhi sheeku dembigeedu aad buu u wenyahy aad bay arrinta khatarta ku imaanaysa calaa diini lmuslim qofka muslimkaa diintiisii dhibaato badan baa ka soo gaaray wa akhlaaqihi akhlaaqdiisii ayay ka soo gaaraysaa wa suluukihi dhaqankiisii bay ka soo gaaraysaa oo waa bedelmaya wa aadaabihi aadaabtiisii waa bedelmaysa waqa waxaan aragnay buu yidhi waqad shaahadnaa waxaanu aragnay wakayrunaa iyo kayrkeen baa u arkaye inxiraafka ku dhacay dadka tegey waxa weeye kasiir man aqaamuu in badan dadkii degan dadkii degay oo waxa weye halkaa degay hunaaka ay bilaad alkufri farajacuu waxay soo noqdeen iyagoo waxa weeye bikayri maa dahabuu bihi qaabkii ay ku tageen islaamnimadii iyo wanaaggii markay tegayeen iyagoon wadan bay soo noqdeen waka iyagoo fusaaq ah oo waxa weeye khamrigii caddaya oo waxa weeye aan diin haynin oo waxa weeye caqiidadoodii o dhan bedelatay ama murtadiinah oo waxa weeye intay ridoobeen waan arkay anigu indhahaa saaray nin weyn oo waxa weeye lixdan jira oo ku odhanaya wax diin oo soomaaliya oo la garanayo oo qabiilkiisi aan garanayo oo waxa weeye maaragtay soomaaliya oo waxa weeye maalin maalmaha ka mid a ayaa waxay ahayd horan bay ahayd annagoo tukanaynuuna arkay su yidhi maxaa dhallinyaraatiine u foorfoorarsanaysaan haddaad jimicsi rabtaan maad meelaha muusiga iyo tagtaan oo soo jimicsataan salaadiiba ku istihzaa'iya war miyaadan muslim ahayn war inkaar kugu dhacday mid xataa kale oo waxaa cajiib ahayd mid khamri cabayaa ka cawdubilaystay ha khamri buu cabaya wuxuu ka cawdubilaystay ninkaa wuxuu ku hadlay leannao kan khamriga cabaya wuu og yahay khamriga inuu xaaraam yahay laakiin ma gaaloobin oo islaamnimadiisa weli u baaqiya laakiin kani murtad buu noqday waa gaaloobay wuxuu yidhi aniga maba aaminsanayo ilaahaad sheegaysaama ha ilaahba ma aaminsana ku murtad wuxuu ahaa ruushka iyo meelaha inta soo maray waxa weeye saas ku dhacday waka nin weyn buu ahaa oo waxa weeye lixdan jira oo waxa weeye aan waxa weeye xaqiiqa u arkay oo indhaha saaray nas'alu llah asalaama walcaafiya haddaba qaarkood saasay diintii uga tageen qaar fustaaq bay noqdeen oo khamrigii iyo xumaantii bay saa u daldalayaan naaga caddaanay la nool yihiin oo gabdheheennii naaga caddaana niman caddaana ka haystay oo waxaad arkaysaa qaar ku weydiinaya haddii gabadhii nin caddaana waxa weeye guursado ka warran sheikho oo gaala war xagee guurku joogaa waa sine iyo xaaraame may dhahdo hadday iska sinaysato oo sharmuuto noqoto oo waxa weeye iskala seexato nin gaala maa dhehd intaad leedahay guur maxaa istilaaxa sharciga ugu cayaaraysaa guur lama idhaahda waxaa waa waxa weeye bakti iyo xaaraam iyo zina la xalaashanayo haddaba sheikhu wuxuu yidhi qaarkood waxay soo noqdeen wa bacduhum rajaca murtadan isagoo diintiiba ka baxay buu soo noqday can diinihi diintiisiiba ka baxay oo gaal noqday wa kafiran bihi waka wasaa'ir aladyaan diinihii kalena xataa ku gaaloobay walciyaadu billah in badan bay dhacday haddaba arrinta noocaasa oo khatarta ah waa arrin aada iyo aada u khatara wey ilaa ay noqdeenba inay inkireenba qaar baa sida hadda ninka aan sheegayo kale qaar baaba waxay inkireen biwujuudi illahi subxaana watacala almutlaq ilaahay maba jira bay dheh walistihzaa bidiini lislaam diintii islaamka iyo ahalkii islaamka ayay ku dheeldheelayaan oo ku jeejeesayaan war kuwa noocaasa masaa'ibka noocaasa oo dhibaatada ah ayaa ka timid dhulkan gaalada oo la aadaay welidaaba uu yidhi shiikhu kaana yambagii waxaa habboon haddaba waajiba in waxa weeye aada iyo aad arrintan looga taxafudo oon dhul gaala laga dhigan iqaama iyo degitaan iyo waxa weeye aada iyo aada laysaga ilaaliyo marka arrintan oo laga taxafudaya min dalik wadcu shuruud shuruud baa loo dhigaya allatii in shuruud loo dhigo allatii tamnacu taasoo mancisa waxa weeye in waxaan lagu dhaco oo waxa weeye qofkii uu waxa weeye qaato jinsiyadoodii iyo oo raaco oo iyagii ka mid noqdo arrinta aada iyo aada in laysaga ilaaliyo wey marka mafsadada ka dhacday maanta inagu haddaynu soomaalinahay aada iyo aad baynu u garanayna ilmeheennii baa dhaqaaqay gabdheheennii baa dhaqaaqay wiilasheennii baa xabsiyada ka buuxa kulli waxa weeye wada fusaaq noqday khamriga iyo daroogadii cabaya qaarkood gaaloobeen dadkii waaweynaabaa dhibaatadaa ku dhacday dhibaatada marka maanta ina ag taalla waa arrin waadixa oo aan qofna daa ka saarayn qaala sheikhu wuxuu yihi raximah allahu tacaala faliqaamatu fi bilaadi alkufri laabudda minha min shardayni asaasiyeyn laba shardi oo aasaasa oo muhiima ayaa lagu joogi karaa qofkii jooga dhul gaalo laba shardi oo waaweyn waa inuu horta la yimaado labadaa shardi haddii uu waayo lama joogi karo ashardu alwal shardiga koowaad waxaa weeye amnu lmuqiimi calaa diinihi horta diintiisii inuu ku nabadgelaayo bixaytu yakuunu cindahu min alcilmi cilmi inuu haysto waaliimaan waa inuu iimaan leeyahy ha alcilma waaliimaan horta diintiisii waa inuu aqoon u leeyahy cilmina u leeyahy wa quwatu alcaziima waxa weeye inuu dadnimo iyo awoodna leeyahay uu isaga celinayo oo waxa weeye uu caziimo haysto ma yطmئnahu alى الhabaati fi diini diintiisi inuu ku sugnaa alى الhabaati calى diini diintiisi inuu ku sugnaanayo oo waxa weeye wاlxadaru min اlinxiraaf inxiraafki inuu iska celin karo wالzayqi iyo baadinimada iyo dhunitaanka waka وan yakuna mdmiran inuu waxa weeye niyada geliyo alcadaawa cadaawad uu uhayo gaaladii oo una waxa weeye jeclaanin oo waxa weeye una gaaladii jacayl iyo maxaba iyo mawadda iyo inuunan u samaynin marka marka ugu horraysa waa maxay waa inuu horta cilmi iyo diin leeyahy oo garanayaa waxay diintiisa ku bannaan iyo waxaan ku bannaanayn liannahu jacaylka gaaladii la jeclaanaayo iyo mawaddada la jeclaanaayo waxa weeye lala xidhiiraayo loo qoslaayo waxaasoo dhan waxa weeye waa alwalaa walbara baal dhan baynu kusoo marnay oon kusoo sharaxnay alwalaa walbara ilaahayna waxau yidhi laa tajiduu qowman yu'minuuna biاllahi walyawmi alaakhir heli maysid qowm yu'minuuna jeclaanaaya yu'minuuna rumaynaaya billaahi ilaahay walyawmi alaakhir maalinta aakhiree rumaynaayaan yuwaaduuna haddana jeclaanaya man xaada allaha warasuula suurtagal maaha qof ilaahay rumeeyey oo mu'mina inuu jeclaado gaal ilaahay iyo rasuulkaba la colaysamay oo la dagaalamaayo xaadda waa colaytanka wey walow kaanuu haba ahaadeen kuwa gaalada aabbaa'ahum aabbayaashood aw abnaa'ahum ilmahoodii aw ikhwaanahum walaalahood aw cashiiratahum ama qaraabadoodiiba haba noqdeene suurtagal ma marka aayaddaasi waxay nas ku tahay qofka mu'minka alwalaa walbara inuu la yimaado oo waxa weeye gaalo bannaan ka maro waxa weeye islaamnimada iyo diinta ilaahayna uu u gargaaro oo mu'min yahay waa inuu qof noocaa noqon kara yahay haddii kale waa la kaxaysanayo wa qaala tacaala ilahi waxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum wliyaau bacdin waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin ilaahay ma hanuuniyo qowm daalimiin ilahi waxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaah rumeeyey laa tattakhiduu ha yeelanina oo ha ka yeelanina alyahuuda kuwa yahuudi ah oo gaaloobay oo nebi maxamed ku gaaloobay waannasaara iyo nasaaradii awliyaa kuwa aada jeceshihiin ha ka dhiganina bacduhum qaarkood awliyaau bacdi qaarka kale bay weli u yihiin waman yatawallahum qofkii iyaga ka weli noqda oo minkum idinka ida ka mida oo jeclaada oo raaca oo iyaga u hiiliya fainahu minhum iyaguu ka mid yahay ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin ilaahayna qoom daalimiina ma hanuuniyo tawalliga marka culummadu labay u qaybiyaan inaad gaaladii diintooda iyo caqiidadooda iyo waxaan ay aaminsan yihiin aad jeclaatid ood ku raacdid haada kufrun billah waa kufrun mukhrij can ilmilla iyo qofkii inuu si kale uga weli noqdo oo mucaawano iyo waxa weeye siyaasad iyo adduunye iyo hawe iyo ku raaco taasi waa min akbari alkabaa'ir oo waxa weeye haddii uu xalaashadana waa ku gaaloobaya hadduuna xalaashanna waxa weeye waa taxta mashii'at illah wa ka allah subxaana wa tacala marka waxau yidhi in allah laa yahdi alqowma aldaalimiin ilaahay ma hanuuniyo qoomka daalimiinta kabacdibu ilahay waxau yidhi fatara aladiina fii quluubihim maradun yusaaricuuna fiihim kuwii marad maradku laba u qaybsamaa maradu shahwa wa maradu shuhba inay qof qofkii ku jidho shubha inay ku jirto oo waxa weeye caqiido xumo uu caloosha ka jiran yahayoo sidii munaafiqiintii maradu diin qalbigaa jiran diintiisiibaa dhaawaca diintiisiibaa daciifa kuma kalsooni diintiisii waa daciif wey iyo maradu shahawaat wuxuu jecelayaa adduunyada iyo dhaldhalaalkeeda wuxuu jeclaanayaa waxyaalahaas uu maaragtay daba rooraayo oo adduunyadii sinadiibuuna iska celin karin mid baad arkaysaa wuxuu maalin ugu yidhi wiil waxa weeye maqribi u ah marocaan baa wuxuu ugu yidhi oo muslima wuxuu yidhi naag caddaana ayaa soo raacay oo waxa weeye keensatay halkan waxa weeye ingiriiska markaa waxa weye iyadii aan la noolahay diidayna inay islaamto uurna waa ii leedahay war maxaad u ag joogtaa marka naag gaala ah war nasaare ma tahay maya yahuud ma tahay maya waa laadiinad buy diinba ma haysato inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waqa waa wax kale maa isaga tegtid oo maxaad u ag fadhidaa waxa weye hadda uur bay leedahay kama tegi karo waa maradu shahwa marka wuxuu jeclaanaya wuxuu rabaa siduu sharci ku heli lahaa siduu waxa weeye naftiisii ilmihiisii wuxuu siisanayaa inuu sharci helo waka waa maradu shahwa marka xub dunya ayuu waxa weeye heerkaa u gaaray nas'alu llah asalaama walcaafiya marka fatara aladiina fii quluubihim maradun waa munaafiqiintii bay ku degtay aayaddan yusaaricuuna fiihim gaaladiibay u degdegayaan yaquuluuna waxay leeyihiin nakhsha an tusiibanaa daa'ira macnaa waxaan ka baqaynaa haddii hadda aanu la olaysanno oo waxa weeye islaamka u hilino hadhow islaamka inta laga adkaado gaaladay nagu soo jeensadaan inayna baabi'iyaan facasa allahu an yaatiya waxa weeye allah subxaana wa tacaala waxau yidhi facasa allahu an yaatiya bilfatx inuu ilaahay fatxi keeno oo waa fatxa maka ayaa soo dhowaaday ow amrin ama uu allah keeno min cindihi ilaahay agtiis ka ahaaday uu keeno fayusbixuu calaa maa asaruu fii anfusihim naadimiin hadhow marka ay shallaayaan oo yidhaahdaan allah haddaanu iska islaami lahayn dhibaatadan maanta nagu dhacda bal fiiri nabigana calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi anna man axabba qowman fahuwa minhum qofku cidduu jeclaado buu ka mid yahay wa ana almar'a maca man axabba qofkuna wuxuu la meel noqonayaa maalinta qiyaamaha ciddii uu jeclaa imaam albukhaari iyaa werinaya muslim iyo waa xadiidkii anas nin baa nebiga u yimid markaasuu wuxuu yihi rasuulka ilaahayow qofku dad uu jecel yahay see buu ku gaarayaa camalkoodiina uuna samayn karin markaasuu yihi nebigu qofku cidduu jecel yahay almar-u maca man axab cid uu jecel yahay ayuu aakhira la jiraayaa marka hadduu qofkii gaaladii jeclaado oo waxa weeye dabarooro hadda iyagii buu hadhow aakhira lameel la imaanayo haddii laakiin uu jeclaado islaamka iyo nebiga iyo dad ilaahay mu'miniinta uu jeclaado mu'min buu noqonayaa daa daraaddeed xubbiga waa khatar wey nin baa maalin iga sheekeeyey gabar baa waxay nin baa xaaskiisiiyo isaga israacay sweden bay ka dhacdale marka waxaa imaanayay sagaashameeyadii bay ahayd nin baa waxaa imaanayay shaydaankii weynaayo michael jackson ayaa meel ka tumaayey markaasay aadeen waa laba soomaali gabadhii baa iska oyday buu ku gabadhaydii waxay u oydeen ninkaa xubbigiisa ay jeceshahay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun oo macnaha si u heesay ay ka hesho markaas iska boyday inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waa arrin aad iyo aad u khatara inuu qofku marka heerkaa diintiisa u baaba'do waa arrin aad iyo aad u khatara qaala sheekh cuthaymiin raximah llahu tacala waxau yihi wa maxabatu acdaa'i illaahi in la jeclaado cadowyada ilaahay min acdam maa yakunu khataran cala almuslimiin waa arrinta ugu daran oo dadka muslimiintaa hadday jeclaadaan gaaladii arrin khataray ku sugnaanayaan leanna sababtu maxay tahay maxabbadooda waxaa ka laasimaysaa waxa weeye inay raacaan oo jeclaadaan oo ay maaragtay iyagii dabagalaan oo ay u mudaaneeyaan cala alaqal inaynan inkaarin xumaantoodii ayaa ka dhalanaysa sidaa daraaddeed markaa waa arrin aad iyo aad u khatare waxa weye arrintaa la iska ilaaliyo man axaba qowman fahuwa minhum buu yidhi nabiga calayhi salatu salaam ama man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum qofkii dad isku ekaysiiya jeclaada waad ujeedaan maanta ciyaalkeennii gaaladii baa la isku ekaysiinaya wiil yar baan holan waxaan ku idhi iga soo horbaxay maalin lix iyo toban jir meel ahay markaasuu dhaguhu waa u duran yihiin waa wiil soomaaliya dhaguhu waa u duran yihiin timaha toban kalar buu marayey dhinac waa jaalle dhinac waa cagaar dhinac waa gaduud timihiisii madoobaa ilaahay uu siiyey oo wanaagsanaa ayuu ku cayaaraya waan joojiyey waxaan ku yidhi maxaa saan kuu galay adeerow maxaa waxaan u samaynaysaa maxaa dhibaatadan ku wadha wuxuu yidhi waxaa jeceloo ka hela sidaan gabdhaha yareerka nederlaandka oo iskoolkooda dhiganno ayaa jecel buu yidhi marka sidaa daraaddeed iyaga daraaddood baan u samaynayaayo inay igu jeclaadaan waka wuu raacay marka dhibaato weeye qofkii haddii uu yidhaahdo waxaan maaragtay samaynaa gaaladii baan jeclaanaya xumaantoodii baan jeclaanaya saas u raacayaa waana arrin dhibaata wey marka maxabadooda dhibaatadaasaa ka dhalanaysa qofku inuu iska ilaaliyo weye ilmihiina khasaaraaba ka dhacday oo waxa weeye waa raaceen haddaba shardigaa koowaad marka oo asaasiga ah waxa weeye qofku diintiisii waa inuu ilaashan karo hadduuna diintiisii ilaashan karin oo diintiisii ay saa u kharaabeyso falaa yajuusu lahu liqaama inuu deganaado uma bannaana akarka dadkeenna maanta degan dhulka gaaladana wax diintoodii ilaashan kara waa yaryihi waayo sababtaas awgeed ayaabay ciyaalkii dhumeen oo kulli gaalo raaceen oo waxa weeye ay wada dhumeen waka ilmihii ilaalin weynay dadkii waaweynaa ilaashami waaye rag iyo dumarba dhibaataa lala kulmay waa arrin khatara weeye marka ashardu thaani shardiga labaad waxa weeye an yatamakkana min idhaari diinihi diintiisa inuu muujisan karo بحيث يقوم شعائر الإسلام وإن شعائر الإسلام كأوغي كرا بدون ممانع يدو لوب دينين ها haddaan diintiisii uu ilaashan karo marka hore waxaynu yidhi waa inuu diintiisii ku dheganaan karo haddana waa inuu shacairta islaamka oogi kara baa layidhi oo aan loo diidaynin min iqaamati asalaa waljumuca waljumacaat waalciidayn wakada gayra dalik inaan loo diidi karin oo meel walba uu ku samaysan karo oo aan loo diidi karin oo masaajidii dhisan karo oo wax walba uu samayn karo wakayriha min shacaa'ir ddiin hadduu diintii saa u ilaashan karo oo diintiisii saa ugu dhaqmi karo waa shardiga labaad wey waa inuu diintiisii ku dhaqmi karo ee hadda waaba xaaladaasi waaba adkaatayba gabdhihii xijaabkii baa loo diidaya waad ujeedaana waxaa leeyahay niqaabkii waa la mamnuucay meelo badan faransiiska iyo waxay yidhahdeen niqaab laguma qaadan karo gabadhii qaadatay waa la ganaaxaya indha shareerkii waa kaa indha shareerkuna waa min waxa weeye shacaa'ir alislaam ayuu ka mid yahay qofka diida oo inkirana waa ku gaaloobaya khatar wey marka hadduunan ilaashan karin yajib calayhi markaa waxaa waajib kua alhijra ayaa ku waajibaysa qaala ibnu qudaama raximah llahu tacaala waxa uu ku leeyahay fi lmuqniga ayuu waxa uu ku yidhi ibnu qudaama raximah llahu tacaala juska sideedaad ayuu sheikhu ka soo guurinaya ayuu waxa uu yidhi markuu ka soo hadlay aqsaamta loo qaybinaayo oo waxa weeye hijradii uu ka hadlaayo ayuu waxa uu yidhi axaduha midda koowaad man tajibu qofkay ku waajibaysa weeye calayhi hijradii ku waajibayso wa huwa qofkee weeye qofkaa ay ku waajibayso man yaqdiru waa qofkii awooda calayha inuu hijradu awooda walaa yumkinuhu suurtagalna uma aha idhaaru diinihi macnaha qofkaani inuu horta hijroodo wuu awooda waana u suurtogeli weyda inuu diintiisii muujisto walaa tumkinuhu suurtagal uma aha min iqaamati waajibaati diinihi diintiisii baaba loo diiday oo waxaa la yidhi ma tukan kadhid oo waxa weeye ma xijaaban kadhid gabadhii oo masaajidii baa la diiday waajib waxaa ku ah markaa qofkaas inuu hijroodo oo uu ka dhaqaaqo ayaa waajib ku ah oo aada iyo aad ay waajib ugu noqonaysa haddii uu hijroon waayo qofkaasi oo ka dhaqaaqi waayo meesha waxa uu soo gelayaa taxta qowlihi tacaala ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim ina aladiina kuwii tawafaahum almalaa'ikatu malaa'igtii ay nafta ka qabatay markii la oofsanayay way u dhimanayay daalimii anfusihim iyagoo naftoodii dulmiyey qaaluu waxay yidhahdeen malaa'igtii ku yidhahdeen fiima kuntum xaggee baad ahaydeen qaaluu waxay yidhahdeen kunaa mustadcafiina fi lardi dhulkaan ala ku addoonsaday qaaluu waxay yidhahdeen alam takun ardullahi waasica fatuhaajiruu fiiha dhulka ilaahayse waasic ma aha maad u hijrootaan ayay yidhaahdeen ilaahay baa wuxuu yidhi markaa fa ulaa'ika ma'waahum jahannam wa sa'at masiira kuwaa jahanamo ayay galeen oo masiir loo noqdo ayaana xumaatay wa kab ilaa qofkii shuruud laga helay oo markaa waxa leanno kana shuruuddii ma haysto marka aayaddaani waxay ku caddaanaysaa qofka diintiisiina loo diiday oo markaa diintiisii la yidhi jooji oo ku dhaqmi waayey haddana awood u leh oo awooda oo aan mustadcaf ahayn inuu hijroodo qaala sheekh useymin wuxuu yidhi wa hada waciidun shadiid waa waciid aada iyo aada u khatara oo waxa weeye aad iyo aad waxaa wata kalaamka weli ibnu qudaama ayaa wata wa hada waciidun shadiidun waa waciid shadiida yadullu cala alwujuubi waajib inay tahay ayuu kutusaayaa hijradii lianna alqiyaam waxa weeye lianna alqiyaama biwaajibi diinihi waajibun diintiisa inuu ogaa waajib bay ku tahay hadduunan markaa awoodi karin oo loo diiday ee inuu marka meeshaa isaga tago walhijratu min duruuriyaati alwaajibaat marka ha waxyaalihii waajibka ku noqday bay ka mid tahay culamaduna waxay yidhahdaan maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajib marka ugu horraysa waajib waxaa ku ah diintiisii iyo caqiidadiisii inuu oogo oo ku dhaqmo hadduu awoodi kari waayo hijraa waajib ku noqotay hadduu marka hijradii awoodo oo uu iska joogo hijradii aadi waayo waa taxta alwaciid wey aayaddaas ayuu hoossoo hoosgelaya waka marka dad badan oo maanta diintoodiina dhuntay lacag un fiirinaya ilmahoodii iibsanaya oo waxa weeye aan ka fekeraynin mustaqbalka waxa weeye khatar waxay ku yihiin inay aayaddaas soo hoosgalaan oo waxa weeye dhibaatada ay la kulmaan ilaahay ayaan ka baryaynaa nasal allah asalama walcaafiya ilahay u nabadbaadi qaala sheekh cuthaymiin wuxuu yihi raximah allahu tacaala labadii shardi markuu sheegay shardiga koowaad waa inuu cilmi leeyahay oo diintiisii uu waxa weeye garanayo shardiga labaadna waa inuu diintiisii oogi karo oo aan loo diidaynin calaa iqaamati diini diintiisii suu raba inuu ugu dhaqmi karo haddii gabdhihii marka maanta loo diiday xijaabkii birina waxaa soo socota inaan waxa weeye masaajidii la xiro oo malcaamale ayna jirin oo waxa weeye diintii la oogi waayo ayaa soo socota waajib marka waxaa ah in laga hijroodo leanna waciidka shadiidka ayaa kusu arooray qaala sheekh cuthaymiin raximah llahu tacala waxau yidhi marka wa bacda tamaami hadihi shardayn haadayni ashardayni alasaasiyayni tanqasimu aliqaamatu fi daari alkufri ila aqsaam markii labadaa shardi la helo oo waxa weeye labadaa shardi aynu helno inaynu diinteennii oogi karno oo masaajideennii iyo wax walba aan la inoo diidaynin oo aynu diinteennii ku camal fali karno diinteenniina baran karno oo aynu baranayno cilmi u leenahay ayaa haddana dadka loo ogolaanaya laftigooda ayaa lasii qaybinaya oo aqsaam usii kala baxay qaala waxau yidhi alqismu alwal qeybta koowaad waxa weeye an yuqiima addacwa macnaha asbaabta lagu deganaanaya kala duwan oo dhulkii lagu deganaanaya gaalada an yuqiima lidacwati dacwo inuu u joogo oo dhulkan uu u joogo addacwa lidacwati ila alislaam dadkii buu diinta ugu yeeraya waatarkiibu fiihi uu jeclaysiinaya oo waxa weeye dacwadii nashru dacwa cilmiga akrintiisii muxaadaraadkii duruustii waxa weeye dadkii lasoo islaaminayay loo sharaxayay taasuu u jooga fa hada nawcun min aljihaadi marka taasi waa nooc jihaadka ka mid oo fa hiya fardu kifaaya waa min furuud lkifaaya wey in dad ducaada oo cilmigii yaqaan oo dadka diintii bara oo ka dhaadhiciya oo waxa weeye dacwadii u taagan in la helo oo kuwii gaalada ahaana xaqa u caddeeya kuwii islaamkaana diintoodii bara fa hiya fardu kifaaya marka haddii qaar dadkii u qumaan intii kale waa ka dhacaya marka qofkii cilmigaa u istaaga oo dacwadaa u taagan fardu kifaayahaasuu soo gelayaayo waa min aljihaad weeyo ajir iyo wanaag baa ilaahay ka siinaya wayna bannaan tahay laakiin bishardi shardi baa lagu xidhaya shardi baa ku xidhan an yataxaqaqa dacwa dacwadii waa in la helo wey wa an laa yuujada inaanan imaanin weeyo la helin man yamnacu minha wax u diidaaya dacwadii waa inaan loo diidin ow min alistijaabati ilayha dadkiina inay ajiibaan inaan laga hor istaagin lianna addacwa ila alislaam dacwada in dadka islaamkaa loogu yeero min waajibaati diin wey macnaha dadkii waa in diintii loogu yeera oo waxa weeye kuntum khayra ummatin ayir ilaahay ta'muruuna bilmacruufi watanhawna ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna can lmunkar udcuu ila sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam balliquu canii walow aaya aayad ba allaha ka dhigay dadka iga gaarsiiya oo diintii gaarsiiya rawaahu imaam albukhaari ayaa warinaya macnaheeduna waxa weeye cilmigii aada baratay dadka gaarsii balliquu canii walow aaya ma aha sida tabliiqu yeelaan in la yidhaahdo jahli baan dadka ugu yeerayaa anoon waxba garanayn macnaheedu waxa weeye aayaddaan haddaad baratay ood cilmi u yeeratay u gudbi dadka oo bar haddaba marka qismigaa koowaad waxa weeye qofkii dacwo u taagan oo diintii dadka ugu yeeraaya oo dadka diintii baraaya oo gaaladii iyo islaamkiiba diintii baraaya qofka noocaasa oo dadaalkaa wada waxa weeye way u bannaan tahay inuu joogo bishardi inuu isaguna shuruudii helo laga helo oo diintiisii uu oogi karo oo aan laga hor istaagi karin oo uuna ku fidnoobaynin oo waxa weeye uu amni ka noqday aad iyo aad arrimaha loo adkeeyo haddii taa la helo waa dacwadii rasuulka waa tabliiq waa la gaarsiinayaa dadkii tabliiqana waxa la yahay in wax la gaarsiiyo maaha jamaacada maanta loo yaqaan ee tabliiqu waa gaarsiin wa waka balligu cani walow aaya qoladaa waa u bannaan tahay marka inay joogaan intii duruuftaasi ay socoto oo ay dacwadaa ku jiraan alqismu thaani qeybta labaad waxa weeye an yuqiima inuu u joogo lidaraasa inuu wax baranaayo oo muxuu baranayaa axwaalu lkaafiriin buu baranaya gaalada caqiidadooda iyo madhabkooda iyo waxa ay qabaan iyo waxa ay samaynayaan ayuu baranayaa caqiidadoodiibuu baranaya wuxuu rabaa caqiidadooda markuu barto inuu caddeeyo oo dadka muslimiintana uga digo iyagana u caddeeyo oo radiyo oo caddeeyo inay khaldan yihiin waka ninka noocaasa marka isaguna waa nooc min addacwa dacwadii akhlaaqdoodiibuu baranayaa caqiidadoodiibuu baranayaa diraasuu ku jiraa marka muddadaa marka niyadu u baranaya maxay tahay waxa weeye waa arrintii bay soo gudagelaysaa xadiidkii bay soo gudagelaysaa xudayfa kaana naasu yas'aluuna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam can alkhayri wa kuntu as'aluhu can ashari anuu sharkaan weydiin jiray makhaafata an yudrikani si aynan ii soo gaarin dhibtaas ayaan u weydiin jiray marka inaad dadka sharka ay aaminsan yihiin caqiidadooda khaldan waxooda in la barto si looga digo oo loogu caddeeyo oo dadka muslimiintaana loogu caddeeyo gaalada laftigoodana loogu radiyo ayaa loo baahan yahay wa hadihi aliqaama buu yidhi marka shiiku nawcu min aljihaad waa min addacwa tii hore unbay guda gelaysaayo iyadana way bannaan tahay laakiin shardigii waxaa lagu xidhayaa an yataxaqaqa muraaduhu biduuni mafsadatin waa inaan mabsade iyo dhibaato ka badan isaga uga imaanayn macnaha isaga shardigaan marka laleeyahay la imow oo waxa weye maaragtay uu waxaan baranaayo isagii hadday mabsada uga imaanayso oo isaga laftigiisii diintiisii khatar gelayso oo waxa weeye laga yaabayo inuu isagii dhumo waxa weye ma baranaayo oo isaga tegaayo marka mabsada acdam minhu inayna ka imaanan weyn fa in lam yataxaqaq muraaduhu muraadkiisii iyo dantiisii haddii la waayo oo wixii uu baran kari waayo maca mafsadatin acdam minhu waxa weeye iyadoo mafsado ka weyna ay ka timid mitla an yuqaabiluu sab allahi subxaana wa tacala inay ilaahay caayaan rasuulka caayaan diintii caayaan hadday ka dhalanayso waa laga tegaya leanna ilaahay waxa uu yidhi walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illah walaa tasubuu ha caayanina alladiina kuwii ha caayanina yadcuuna baryaaya min duuni illahi ilahay ka sokow caabudaaya fayasubu allaha cadwan bigayri cilmi markii waxoodii la caayo oo la yidhahdo waa khaldan yihiin oo waxaan waxba ma tari karaan sanamyadoodii bay ilaahay caayaya marka adigii sabab ha u noqonin in ilaahay la caayo rasuulka la caayo sabab ha u noqonin kadalika zayanna likulli ummatin camalahum ummad walba camalkoodi shaydaan baa u qurxiyo saasaa loogu qurxiyayo ilaahay bay caayayaan laakiin ka bacdi uma ilaa rabbihim marjicuhum fa yunabiuhum bima kaanu yaclam ilahay baa kala xisaabinaya marka waa laynoo diiday inaynu cayno gaalada diintoodii waxyaalahay aaminsan yihiin sanamyadooda haddii ay ka imaanayso dhibaato iyo in ilaahay la caayo iyo rasuulka wuxuu yidhi sheekh cuthaymin raximah llahu tacala wayushbihu hada waxaa shabahayo kaa u eg man yuqiimu fii bilaadi lkufri qofkii bilaadi lkufri jooga oo waxa weeye u jooga dowladda iyo inuu waxa weeye arrimaha siyaasadda dowladda iyo indhaindhaynaayo oo waxa weeye waa dadkan ay dowladuhu soo dirsadaan oo maslaxaddii islaamka ilaalinaayo kuwa sukuuradka iyo waxaasoo kale iyagana waa loo ogol yahay laakiin shuruudaasaa lagu xidhayaa inay diintoodii badbaadayso iyo kuwaasoo dhan waa loo ogol yahay sidoo kale waxaa la mid ah kuwa safaaradaha iyo waxa weeye iyaguna waa la mid oo waxa weeye dowladdu keensato oo dowladda u jooga waa loo ogol yahay iyagana alqismu thalith qeybta saddexaad waxa weeye an yuqiima inuu u joogo dhulkii gaalada lixaajati dawla dawlat lmuslimka waa safaaradihii wey iyo waxa weye safiiradii iyo waxa weeye nimanka mutadawiciinta lahaa lagu soo dara ardada iyo oo safaaradaha jooga iyo qunsulada iyo dadkaa maslaxadii dowladda islaamka u jooga oo dowladdu keensatay oo shaqadii islaamka u jooga oo dowlad muslima keensatay iyagana waa loo ogolay alqismu araabic qismka afraad waxa weeye an yuqiima lixaajatin khaasa inuu dan gaaro isagu uu leeyahay uu u joogo oo mubaaxa mubaaxa ka tijaara ganacsi inuu u joogo walcilaaj inuu isdawaynaayo fataxtaaju marka markaa uu u baahan yahay inuu waxa weeye iska daweeyo aliqaama biqadri alxaaja laakiin isaga waxaa loo ogolayaa inta xaajadiisaasi ku xidhan tahay oo in dhulkii gaalada ganacsi loo aado oo qofka business ay dhex maraan gaaladii iyo islaamkii diinta islaamku ma mancin laakiin waxaa lagu diidayaa inaad dhulkii gaalada iska degtid oo tiraada anugu halkaanaan deganaanayaa oo ku ilma dhalaya oo ilmahaygii ku korinaya haasaa lagu diidayaa waay marka taasna waa bannaan tahay buu yidhi shiikhu in ganacsi iyo waxa weeye business loo aado oo waxa weeye dadka ay u joogaan oo la dhex maro waa loo ogoliyey leannahu saxaabada ridwaanullaahi calayhim ganacsatadoodii iyo waxa weye taabiciintii iyo dholol badan oo gaalaha inta tageen ayayba xataa qaar ku islaameen dhaqan wanaaggoodii iyo ganacsigoodii marka ganacsi waa loo aadi karaa dhul gaalo laakiin in la iska dego oo ilmahaaga halkaa ku dhumaan ayaa la diidan yahay alqismu alkhaamis qismka shanaad waxa weeye an yuqiima lidaraasa dalabulcilmi waa inuu u joogo oo daraasadaasi ay noqoto waxa weeye wax maaragtay maadiya marka tani waxay gudagelaysaa qismkii ka horreeyeyoo ahaa waxa weeye tijaarada iyo wixii la mid ahaa oo diraasadu waxa ay tahaybay shuruudii ku xirmaysaa haddii uu diintiisii ilaashan karo waxbarashadaanna ay tahay waxbarasho daruura keentay oo uunan markaas diintiisii ku xumaanaynin waddankii islaamkana uuna ka helaynin waxa weeye horuu shiikhu inoogu soo sheegay iyadana waa arrin mubaaxa laakiin iyada khatarkeedu aad buu u adag yahayo dhibaato weyn baa ka timaada sababtu maxay tahay qofka ardayga ah qofka ardayga ah wuxuu aaminsan yahay mucallimka wax u dhigaya inuu ka darajo sarreeyo siaa daraaddeed marka macallimka wax u dhigaya hadduu gaal yahay wataniya maantoo dhanna uu waxa weeye intaas waxa weye wax u akrinayo waxuu waxaa dhici karta inuu markaas hoos galo oo jacayl iyo dabacsanaan iyo mudaahane iyo ay ku dhaco shubahaadkiina uu iska celin kari waayo ayaa dhici karta marka shiikhu wuxuu yidhi shuruuddii aasaaska ahayd oo labadii shardi oo aasaaska ahaa shuruud kalaa loogu darayaa ninkan ha shuruudo kale ayaa loogu daraya kan ardaygaa awalan an yakuuna aaalibu calaa mustawa waxa weeye qofka aalibka waa inuu mustawiyiisu noqdaa mustawa kabiir min annuduuj macnaha nin caqli leh oo wax kala garanaya oo dekiya waa inuu yahay ardayga loo dirayo dhul gaalo leanna waddamada islaamka badan baad arkaysaa maanta dhallinyaro yar yara usoo diraya dhulkii gaalada markaasay hadhow waxa weye la duufsanayaa oo gabdho yar yarahoo caddaana kaxaysanayaan hadhow markaas wuxuu bartay iska daaye diintiisiina ka tegaya marka si aan akhlaaqdiisii u bedelmin suluuguusii iyo akhlaaqdiisii aynan u baabi'in waa inuu noqdaa horta nin caqli leh oo dekiya oo waxa weeye mid maangaaba lama soo diraayo sababila haddii kale waa dhumaya marka akhlaaqdooda la ilaalinayo si akhlaaqdooda loo ilaaliyo marka sheikhu wuxuu yihi raximah llahu tacaala an yakuuna aaliba aalibka inuu noqdo wey calaa mustawa kabiirin min anuduuji alcaqli min nuduuji alcaqli macnaha caqligiisu inuu nin bislaaday yahay nadajku waa markay bislaadaan caqligiisu inuu bislaaday waa inuu yahay oo inuu kal alladii yumayizu inuu kala saari karo bayna annaafici waaddaari wanaagga iyo dhibta waa inuu kala saari karo waa ka wayandur inuu eego bihi ila almustaqbal mustaqbalka waa inuu eegi karaa waalbucdu inuu wax fogka waxa weeye ka fekeri karo waa ka fa amaa in la diro niyaa waxa weeye dadka yaryarka ah oo siqiirka ah oo waxa weeye dhallinyarada yaryarkaa maanta yaacaysa lix iyo toban jiro iyo shan iyo toban jire waxaa loo dirayaa waxa weye dhul gaalo aan caqli badan lahayn fahuwa khatarun cadiim aad bay arrintaasi khatar u tahay kii ku dhashay maxaad moodaa oo kusoo barbaaray oo iskoolka inta lagu bilaabay ee waxa weeye ay gaaladuba soo tarbiyaysatay kullu mawluudin buu yidhi nebigu yuuladu cala alfitra fa abawaahu yuhawidani oo yunasiraani waa khatar wey ilmo walba aabbihii iyo hooyadii ayaa ama yahuud ka dhigaya ama gaalo ka dhigaya ama nasaaro ka dhigaya ee markiisa hore islaamnimo ku dhalanaya haddaba marka arrinta noocaasa waa khatar bay keenaysaa suluugoodii oo dhan baa bedelmaya maadaama uu ilmo yariyo waxba iska celin karin wuu iska raacayaa waka oo waxaad arkaysaa wiil yaroo ku odhanaya anigu wiilkaas saaxiibkay wey anigu wixiisa isaga aaminsan khamrigii qurunkii baktigii buu qasanayaa wuu iskala socdaa waa saaxiibkay buu kuleeyay waka hee hadda waxa weeye nebiguna wuxuu yidhi almar-u maca diini khaliili qofku diinta saaxiibkiisuu qaataayo hadha wuu ta'siirinayaa akhlaaqdii buu ku beerayaa waa arrin aad iyo aada u khatara in la iska ilaaliyana la rabo marka taana waa la iska ilaalinayaa fa ina kaiiran buu yihi shiiku min ulaaika macnaha kuwaas waxa weeye maaragtay aan waxba kala garanayno waxa weye yareerka in badan waxay soo noqonayaan iyagoo dhumay oo waxa weeye diintoodiina ka dhuntay akhlaaqdii ka dhuntay waxna aan soo baran badana mid maanta yurub jooga oo waxbarasho inta loo soo diray waxa weeye derbiyada jiifa oo khamriga iyo daroodada cabbaya markii ugu horraysa oo lasoo dirayeyna wiil yaroo ardaya ahaa oo dhul islaam laga soo diray meeqaanu aragno waxa weye aada iyo aada u badan shardiga labaad oo lagu xirayo waxa weye marka shardigaa koowaad waa inuu caqli leeyahay ardayga la soo dirayo diinna garanay an yakuna cinda aalibi min cilmin min cilmi shariica a shardiga labaad waa inuu diintii garanayo wiil oo waxa weye uu kala saari karo wixii maaragtay khalada iyo wixii saxa marka min cilmi shariica waa inuu garanayaa maa yatamakanu bihi waxa weeye min altamyiiz bayna alxaqi waalbaatil xaqa iyo baatilka waa inuu kala saari karo jaahil hadduu yahay aan waxba kala garanaynin bal waxaa arkaysaa salaadiiba si loo tukada ma yaqaan waana lasoo diraya hadhowna baatilkii baa markaa waxa weeye lagu afuufayaa macallinkii maalin walba shubah buu saa ugu sii daynayaa ilaaha aad caabudayso noo sharax baa laleeyahay nebigaan miyaad aragtay aada raacday qaar baa odhanaya maxaad nebigan u raacaysaa nebigan carab buu ahaaye adigu afrikaan baa tahay soomaaliya maxaa waxaan ku geeyey marka daa'iman taana waa la iska ilaalinayaa wuxuu keenay sheikhu fi xadiid alma'huur adducaa alma'huur waxaa ku sugnaatay inuu nebigu yidhi allahuma arina xaqa xaqan warsuqna itibaaca ilaahayow xaqana tus xaqnimana noo tus naguna irsaaq inaan raacno wa arina albaatila baatilan ilaahu baatilkana tus oo baatilnimadiisana tus warsuqni nugu nugu nagu irsaaq ijtinaabu inaan ka dheeraanno waka walaa tajcalhu ilaahayow hanaga hanooga dhigin multabisan mid isku dhex jira oo waxa weeye multabisan calay ilaahw xaqiyo baatilkaas seekay darin oo adilla markaa aan dhumo marka qofkan miskiinkaa haddii uunan wixii kala garanaynin xaq iyo baatilkiiba iska dhexgelaya ha dhumayaa marka baadilnimo ayuu ku dhacayaa marka arday miskiina in dhul gaalo loo diro lama rabo marka shardiga saddexaad oo ardayga loo sixiraya waxa weeye an yakuuna inuu ahaado cinda aalibi daalibka agtiisa diinun diin yaxmiihi ka celinaaya waxa weeye xumaanta macnaha cabsi iyo taqwo iyo diin iyo cilmi ka celinaya gaalnimadii iyo fasqigii iyo waxa weeye zinadii qurunkii waa inuu agtiisa ahaato wey ha haddaba fa daciifu diinu qofka diintiisii daciifka tahay kama nabadgelaayo inuu waxa weeye waxaan ku dhaco hadduu dhul gaalo joogo liannahu waxa weeye xumaantii oo dhan baa meel walba taalla zinadii baa ammaan ah oo aan laguguba laguguba ceebaynaynin oo waxayba aaminsan yihiin gabadha maanta labiiyo tobanka sano jirta oo aan zinaysan oon saaxiib lahayn inay doqon tahay oo handhikaabtaay bay aaminsan yihiin inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun gabadhii muxsanada ahayd oo dhowrnaan dhowrsanaan lahayd oo waxa weeye ilaashan lahayd waxa weeye nolosheeda iyo diinteeda ayayba ceeb ka dhigayaanoo waxay leeyihiin caqligeedaa wax u dhiman yahay maadaamay saaxiibkeed la seexan weyday inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun wiilashiina maxaad moodaa kaba sii daran wey ashardu raabic waxa weeye an tadcuu lixaajatin ila alcilmi alladii yatlubu cilmigaan uu dalbayo oo dhulka gaalo u aadaayo waa inay daruura keentaa ee ma aha inuu qofku waxa weeye dan iyo xaajiya daruura waa inay keento ma aha inuu qofku yidhaahdo anigu ma rabo jaamacadaha waddamada islaamkaaye waxaan aadayaa waddamada gaalada sida in badan dadkeenna maanta ka dhaadhacsan isagoo ka helaya dhulkiisii waxbarashadii nooc walba wuxuu leeyahay ma rabo waxaan rabaa shahaado aan ka soo qaato dhulkii gaalada war waxaasoo kale wax qiimo ah ma leh sidaa daraaddeed marka ma bannaanaanayso marka afartaa shardi wuxuu u xiray ardaygii baa loogu daraya caqli inuu leeyahay diintiisii ilaashan karoo diin leeyahay oo xaq iyo baadilkii kala garan karo inuu waxa weye maaragtay uu xumaantii iyo fisqigii iska ilaalin karo inuu waxa weeye daruuro cilmigaana uu yahay laakiin iyadoo maanta jaamacaddii meel walba ku taalla waddamadii islaamka ood ka baran kartid baa dhul gaara aadaya lagama yeelaayo alqismu assaadis waxaan usoo noqonaynaa marka aqsaamtii baynu weli ku jirnay loo qaybinayo iqaamada alqismu asaadis an yuqiima lisakan waa midaan midda maanta lagu baaba'ay oo waxa weeye dadku ku baabeeno dadka qaxootiga usoo aadaaya waxa weeye degaaya doonaya inay weligood ku noolaadaan waa midaan weeye an yuqiima inuu u dego lisakan inuuba degaba oo degaan ka dhigto wa haadaa akhdar mima qablahu tani aad bay khatar u tahay wa acdam waana aad bayna khatar u tahay lima yatarattabu calayhi min almafaasid waxyaalaha ka dhalanaya oo mafaasida bilikhtilaaf attaam isdhexgalka la isdhexgalaayo kufriga dadkii gaalada ahaa oo markaa waxa weye qofkii ka mid noqonayo uu iska dhex deganaanayo iyo caruurtiisii leannahu qofkaan markuu muddo dheer deganaado oo waddankan sharcigiisii qaato wuxuuba laga yaabaaba hadduunan cilmi iyo diin garanaynin inuuba isiraado adugu mawaaqin baa tahay oo waddankaanaad xaq u leedahay oo yaa kaa xiga inuu iska dhaadhiciyo sida dadka maanta maraykan taga wuxuu ku leeyahay maraykan yaa iga xiga war maraykan waa waddan gaalo wey waana lagaa xigaa ma aragtay warqadaan beentaah oo lagusdiyeyna yaynan ku khaldin waxay taraysa ma jirto a netherlandka waxay odhan jireen warqadahaad ka tahay netherlane waxa weeye ma tihin netherland marka warqad baa tahay baybarka warqada aad wadatid baasaboorku waxba tari maayo iyo waxa weye ingiriiska iyo kulli saasay wadamada gaalada oo dhan aaminsan yihin sidaa daraaddeed ina aada iyo aada la isaga ilaaliyo ayaa loo baahan yahay marka dhibaato weyn baa ka dhacaysa hadduu qofku marka dareemo inuu mawaadin yahayna hadhow waddankiibuu jeclaanaya waxaa imaanaysa mawadda inuu jeclaado xubbi gaaladii markaa hadhow uunan inkirin uu dhex galo kuwa badan baa maanta siyaasadoodii dhex galay xisbiyadoodii gelaya odhanaya madax baan marabaa inaan ka noqdo dhulkii gaalada khalaas qofkaasi waa tegay marka xagee buu u socda marka dhulkii gaalada raba inuu madax ka noqdo ma islaam buu ku xukumaya waa maya dimuqraadinimo ayuu diin ka dhiganaya oo dadkii ugu yeerayaa waka marka ikhtilaafka noocaasa dadka dhex galaaya oo degay oo noocaa u degay arrin khatara wey wa rubamaa qalladahum inuu qalladabaaba dhici karta fi lcaqiida caqiidadii inuu ku qallido caqiidadoodii raaco iyo tacabudkoodii iyo waxa weeye akhlaaqdoodii inuuba raaco ayaa dhici karta nebigana calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad buu uga digay arrintaas weliba axaadiista qaar baa waxaa ku soo arooray weliba inkastoo sanadkoodu dacfi ku jira xadiidkan man jaamaca almushrikiina qofkii mushrikiinta la dega oo sakana macahu iyaga la dega fa huwa milahu iyaguu la mid yahay imaam abu daawuud ayaa warinaya waana xadiidka dacfi baa ku jira sida sheekh cuseymeyn uu caddeeyey uu leeyahay wahada alxadiida wain kaana daciif macnaha daciif sanad laakin lahu wajhun macnaha xagga macnaha ayuu weji yeelanayaayo waxa weeye qofkaani maadaama uu waddankan muddo markuu dego oo iskala dego iskala joogo sida kuwa maanta siyaasadoodii ka qaybgelaya oo xukunkoodii ka qaybgelaya kuwaasi waxay noqonayaan marka iyagoo kale leannahu berri wuxuuba rabaa isaga waddankaa inuu xukumo haye waad ujeedaan qofka islaamnimada sida looga tegaya ama ilmahaagidaada ka tegaya oo waxa weeye kaba dhaqaaqaaya oo waxa weeye maanta madaxweynaha dhan oo maraykanka waxa weeye aabihiisaaba ka yimid baa la yidhi family islam waka marka khatar weeye inuu qofkii marka gaaladii iska dhex dego oo yidhahdo anigu waxaan ka dhiganayaa degaan ilmahaygaan ku korsanaya halkaasaan joogaya weligeeda ka guuri maayo khatar wey waxaa kaloo xadiid ku soo arooray inuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ana bari'un anigu beri baan ka ahay min min kulli muslimin qof walba oo muslima yuqiimu degay bayna adhuri lmushrikiin oo waxa weeye bayna dahraani almushrikiin mushrikiintii dhex degay qaala waxay yidhan ya rasuula allah walima maxaa dhacay qaala waxau yidhi laa taraa naaruhuma dabkoodu isma ark macnaha gaalo iyo islaam inay meel wada degaan ma aha inay kala fogaadaan rawaahu abu daawuud iyo tirmidi iyo baa warinaya xadiidka in badan mursal buu ku soo arooray laakiin markii laisku eegayo xadiidka xadiis saxiixa weeye oo sugan oo waxa weye culammaduna aad iyo aad u sharaxeen oo waxa weeye mutadaawila wuxuu xadiidkaa marka ina ina tusaya sheekh cuseymen wuxuu yidhi kayfa tatiibu seebay qofka nafsu muslim macnaha qof muslima naftiisa oo mu'mina seebuu naftiisu ugu degaysaa an yaskuna inuu dego fii bilaadi lku fii bilaadi alkufaar inuu dego oo markaas bilaadkaas laga iclaansanayo muxaarabatu islaam diintii islaamka ay la colaytamayaan nebigii ay caayayaan la colaytamayaan waad ogeydeen denmarig wixii ka dhacay oo waxa weeye nebigii intay ku jeejeeseen ay soo sawireen xumaanta sameeyeen waad ogeydeen wixii ka dhacay waxa weeye kuwii hodan waxa weeye weliba gabadh soomaaliya ay la matelaysay inay diinta sida loogu jeejeesaayo see marka qof muslima ugu idmiinaad u helayaa oo ugu raaxaysanaya oo u degayaa isagoon daruura u geynin aan danna u joogin dacwona u joogin arrintaasi waa arrin aad iyo aad u khatara ayuu yihi sheikhu raximah allahu tacaala marka qof walba oo muslima waxaa laga rabaa inuu arrintaa aad iyo aad isaga ilaaliyo leanno adiyadiiyo nebigiiyo la dhibayo qaar baad marka arkaysaa dadkii muslimiinta dacfigooda aan mudaharaadnay ku leeyihiin aan qaylino oo yaad u mudaharaadin yaad u qaylinin kuwa samaynaaya iyo kuwaad u mudaharaaday waa isku mid wa haye maxaad marka qaban kada waxba ma qaban karin wa ka qaala sheekh cuthaymiin raximah llahu tacala waxa uu yidhi ugu dambayntii hada ma tawasalnaa taasi waa inta aanu gaarnay ilayhi xaggiisa fi xukmi aliqaamati fi bilaadi alkufri nas'alu allaha subxaanah wa tacaala inuu ilaahay naga naga ilaaliyo ayaanu weydiisanaynaa nas'alu allaha an yakuna muwaafiqan lilxaqi waxa weeye wasawaab taas ayaa ijtihaadkiisii gaarsiiyey inuu saa u sharaxay oo saa u caddeeyey haddaba ikhwaani fillaah ugu dambayntii iyo khulaasadii waxaa weeye dhul isla dhul gaalo joogitaankiisu dhibaato badan buu keenay ilmeheenni waa dhumeen haddaan soomaalin nahay ilmeheenni waa dhumeen waa dhaqaaqeen xabsiyaday ka buuxaan waxaynu u qaban karna male dadkeennii oo dhanna baabee inaynu ilaahay ka cabsanno oo isaga cararno oo waxa weeye aynu saynu ilmeheenna u badbaadin lahay inaynu u badbaadinno ayaa waajib inagu ah oo ilaa haddii kale gacmo maran ayaa lagala tegaya meeqaad arkaysaa aabbe iyo hooyo markay weynaadeen oo gaboobeen oo waxa weye beeshin gaareen keligood noqonaya oo keligood labadoodii keliya socda ilmahoodii ay dhaleen intaas soo leekaysiinayeenna ka soo dhaqaaqeen inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waa arrin aad iyo aada u khatara oday baan ku arkay maali soomaaliya waxa weeye sagaashan jira oo keligii maraykan laga keenay markaa guri keligii jooga naag shaqaalaha loo qabtay habeenkii dambe ayuu wuxuu ku dhintaa layidhi gurigii isagoo iska horda ayuu waxa weye gurigiisi hoos uga xiran ku dhintay saddex beri isagoo meeda ku jiray aan cidina ogeyn ehelkiisii ilmihiisii wuxuu awoowo u ahaa kulli dhulgaali uga soo tegey keligiisaa soo noqday inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun marka inta aynu awoodayno oo aynu wax qaban karno aynu ilmaheenna la cararno waxaynu badbaadin karnayna badbaadinno insha allahu tabaaraka watacaala ilaahayna barino daa'iman wa abadan aynu alla ka barino inuu ilaahay inaga badbaadiyo arrintan waa arrin khatara oo masiiba weeye waxaan ugu naseexaynayaa qof walba oo muslima marka oo waxa weeye dadka soomaalida inay arrintan aad iyo aada uga fiirsadaan kuwa usoo tacabiraya oo soo aadaya oo usoo qaxootida soo aadaayana inay ilmahooda ku haystaan dhul islaam iskana daayaan kuwa joogana inay dhul islaam ilmahooda geystaan oo waxa weeye arrintaas ay aad iyo aad ugu dadaalaan ayaan waxa weye qof walba islaama ku boorinaya qaar baa dadka waxay ku odhanayaan dhulkii dagaal baa ka jira war haddii waxa weeye xamar keliya dagaal ka jiro war waddankeennii oo dhan in badan baa waxa weeye cidlo ah oo waxa weeye nabadgelye ah war meel walbaa tegi kardhaa meel walba adoo u dhashay adoon xamar werigaa ka bixin ayaa tegi kartaa hargeysaa degi kardhaa boosaasaa degi kardhaa gobollada dhexaa degi kardha war meel alla meeshii nabadaa tegi kardhaa meeshii nabada inaynu aadmo ayaa waajib inagu ah laakiin ma aha inaynu naraado nabadii dhul gaara keliya usoo doonaynaa waa khalad ikhwaani fillah allah laga baqo haddaad waddankii soomaaliya ku kalsoonayn waddamada islaamka suuriya degi ka dhaa masar baa degi ka dhaa meelahaasa degi ka dhaa suudaan yeman baa degi ka dhaa war waddamada islaamka hala dego waxaa maca alcasaf ashadiida dad kalaad maanta arkaysaa dhul gaala le lagu sii socdaa oo waxa weeye afrikada iyo dhul gaala iyo meelo kale loosii tacabiraya إنا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله السلامة والعافية اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالمين